أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax talaadaah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus saaka ee kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah dowladda silibiyadaha ee maraykanka ayaa sheegtay in shaki weyn ay ka qabto shuruudaha ay wadato dowladda iiraan xilli weli uu furmi la'yahay wadahadallada maraykanka iyo iiraan ee dalka bakistan maxkamadda wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay fagaara ku yaalla degmada jidib ee wilaayada jubbada dhexe ganacsado soomaali ah ayaa lagu diray dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan waddankaasi dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamigaha ee shabeellada hoose idaacadda islaamigaha ee andalus ayaa waraysatay askari murtad ah oo mujaahidiintu ay ku soo qabteen howlgal ka dhacay duleedka deegaanka mubaarak ee wilaayada shabeellada hoose ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool sidoo kale warkeenna subax ee saaka waxaad ku maqli doontaan xalqada labaad warbixinnada ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxa ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka sabiid oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday dhanka deegaanka namber konton dhimashada waa hal murtad shalay ay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu weerar dhabagala u dhigeen kolayo murtadiin ah oo dhaqaaqi ka waday duleedka deegaanka mubaarak waxaana kamiinkaas lagu dilay sagaal murtad iyadoo lagu dhaawacay toddoba askari oo kale waxaana sidoo kale mujaahidiintu ay nolosha ku qabteen hal askari oo murtad ah waxayna mujaahidiintu ku soo khaniimayseen kamiinkaasi shan qori oo ak afartan iyo toddoba ah dowladda siliibiyadaha ee maraykanka ayaa sheegtay in shaki weyn ay ka qabto shuruudaha ay wadato dowladda iiraan xilli weli uu furmi la'yahay wadahadallada maraykanka iyo iiraan ee dalka bakistan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya iyadoo maalintii kow iyo labaatanaad uu galay heshiiska xabad joojinta waxaa soo baxaya warar sheegaya in dhexdhexaadiyaasha colaadda bariga dhexe ay cadaadis saarayaan iiraan iyo maraykanka inay gaaraan heshiis iyagoo u arka maalmaha soo socda inay yihiin kuwa aada muhiim u ah arrintan ayaa timid kadib markii tehraan iyada oo sii maraysa bakistan la sheegay inay soo bandhigtay soo jeedin cusub oo ujeedadeedu tahay inay heshiis la gaarto kaasoo dib u furi doona marinbiyoodka hormuus islamarkaana soo afjari doona dagaalka dhinaca kale wargeyska wall street journal oo soo xiganaya sarkaal maraykan ah ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kooxdiisa amniga ay ka shaki qabaan dalabka iiraan inkastoo aysan si cad u diidin wakaaladda wararka royters ayaa sheegtay in soo jeedintan ugu dambeysay ee iiraan ay dhigayso in la hakiyo ka hadalka barnaamijka nucleerka ee iiraan ilaa dagaalka lasoo afjaro islamarkaana la xaliyo khilaafaadka la xiriira maraakiibta ka gudbaysa gacanka arrintan uma badna ayaa la yidhi inay qanciso maraykanka oo sheegay in qodobada bilowga u ah wadahadalladu ay noqdaan arrimaha nucleerka sidaas daraaddeed trump waa uu ka carooday soo jeedinta iiraan sida uu sheegay sarkaal maraykan ah oo xog ka hayay kulan uu madaxweynuhu isniintii shalay uu la yeeshay la taliyaashiisa afhayeenada caqalka cad ayaa sheegtay in maraykanka uusan ka gorgortami doonin warbaahinta maadaama uu si cad u qeexay ayay tiri xariiqadiisa cas ee lama soo dhaafaanka ah inkastoo maamulka trump uu doonayo ayay tiri inuu soo afjaro dagaalka iiraan wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas caraaqji oo isniintii shalay booqasho ku tegay ruushka halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha waddankaasi valadimir putin iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof caraaqji oo ka hadlay kulanka ay la yeesheen madaxda ruushka ayaa sheegay in wadahadalladaasi ay muujinayaan xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada dal halka dhigiisa ruushka uu wadaxaajoodyadaan ku tilmaamay kuwa waxtar leh wafdigan ka socday iiraan ayaa la sheegay inay uga mahadceliyeen ruushka taageerada ay sheegeen inay ka helaan halka putin uu sheegay in shacabka iiraan uu ku ammaanayo sida geesinimada leh ee ay uga dhiidhiyaan gumaysiga wuxuuna ballan qaaday in ruushka uu qaadi doono tallaabo kasta oo lagama maarmaan ah si loo hubiyo danaha iiraan iyo dalalka kale ee gobolka iyadoo dhinacyada ku hardamaya bariga dhexe ay weli aad uga kala fog yihiin qiimaha saliidda caalamka ayaa lasoo warinayaa in korukacay mar kale ay bilaabeen iyadoo ganacsatada saliiddu ay wajahayaan culaysyada ka imaanaya saliidda martaa hormuus oo waqti xaadirkan aad u xadidan xanimaada maraykanka ayay warbaahinta reer galbeedku sheegaysaa inay si weyn u yaraysay maraakiibta saliidda ee marinka hormuus iyadoo qaar lagu qasbay inay dib u laabtaan halka iiraan ay cambaaraysay tallaabadaas iyadoo heerka taageeradiisa ay hoos u dhacayso waxaa lasoo warinayaa in trump uu la kulmayo cadaadis xooggan oo gudaha ah oo ku aadan in gebi ahaanba uu soo afjaro dagaalka iiraan kaasoo shacabka maraykanka ay ku dawaqsan yihiin sharxaadaha kala duwan ee uu ka bixiyey sababta uu colaadaasi cagaha ula galay wasiirka khaarijiga iiraan cabaas caraaqji ayaa wariyaasha u sheegay intii uu ku sugnaa ruushka in donald trump uu codsaday wadahadal isagoo maraykanku uusan gaarin ujeedooyinkii uu ka lahaa dagaalkan saraakiil sare oo iiraan ah oo codsaday in magacyadooda la qariyo sida ay royters ku warantay ayaa sheegay in soo jeedinta uu caraaqji u gudbiyey islaamabaad dhammaadkii toddobaadkan ay ku talinayso wadahadallo marxalado ah iyadoo bilowga wadahadalka la hakinayo arrinta nucleerka toddobaadka koowaad ayaa la sheegay inay noqon doonto joojinta dagaalka maraykanka iyo yuhuudda ay kula jiraan iiraan islamarkaana la bixiyo damaanad ah in maraykanka uusan mar kale bilaabi karin kadib wadaxaajoodyadu waxay xallin doonaan ayaa la yidhi xanimaada ay ciidamada badda maraykanka ku hayaan ganacsiga iiraan ee badda iyo weliba mustaqbalka marinka hormuus kaasoo iiraan doonayso inay dib u furto islamarkaana maamulkiisa ay gacanta ku hayso intaasi kadib wadahadalladu waxay u gudbi doonaan ayaa la yidhi arrimo kale oo ay ku jirto khilaafka muddo dheer soo socday ee ku saabsan barnaamijka nucleerka iiraan iyadoo iiraan ay weli ku doodeyso xaq ay u leedahay kubcinta yuraniyamta mahadsanid abusheyba maxkamadda wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhaca fagaaro ku yaala degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya mar kale waxaa fagaaraha macalin aadan xaashi cirow ee magaalada jilib lasoo taagay koox jawaasiis ah kuwaas oo la shaqaynayay gaalada saliibiyiinta iyo murtadiinta islamarkaana dhibaatooyin kala duwan ka geystay qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya xilli ay ku howlanaayeen inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah jaasuuska koowaada kana mid ahaa jawaasiistii shalay ee lagu dilay fagaaraha macalin aadan ayaa ahaa aadan daahir macalin maxamed oo la shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo midka riddada wuxuuna ka dambeeyey dad muslimiin ah oo la dhibaateeyey iyo duqaymo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose jaasuuska labaad ayaa isna lagu magacaabaa cabdulaahi maxamed xasan kana tirsanaa jawaasiista maraykanka iyo kuwa riddada wuxuuna jaasuuskan shalay lagu dilay fagaaraha macalin aadan uu qayb ka ahaa shirqoollo lagu dhibaateeyey dad muslimiin ah iyo kuwa kale wuxuuna sheegay in uu la shaqaynayay balaag watar wuxuu sidoo kale ka qayb qaatay duqaymo ka dhacay isla wilaayada shabeellada hoose jaasuuska saddexaad ayaa ahaa cabdulqaadir xasan xuseen wuxuu la shaqaynayay murtadiinta kale ah bangaraaf gorgor jabuutiyaan iyo murtadiinta macaawisleyda ah wuxuuna qayb ka ahaa weeraro ka dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe wuxuuna sidoo kale sahan iyo indheendheen u ahaa xilli ay cadowga duulaan ku ahaayeen deegaanada show iyo gamboole jaasuuska afaraad ee shalay lagu dilay fagaaraha macalin aadan ayaa ahaa mawliida cabdulaahi cadow wuxuuna ka tirsanaa jawaasiista riddada isku magacaawda jubbaland wuxuuna qayb ka ahaa weeraro ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jaasuuska shanaad ayaa isna ahaa mukhtaar ibraahim cumar kana tirsanaa sirdoonka gaalada etoobiya wuxuuna jaasuuskan siliibiyiinta etoobiya u gacangeliyey dad muslimiin ah sida lagu sheegay xukunka ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka ugu dambeyn waxaa fagaaraha laga akhriyey xukunkii ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka intaas kadib maxkamaddu markay dhageysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسنا ذي قرال وبالله التوفيق حدنا وعن فلنينا حكم كي كسب بحي maxkamadda shareecada islaamka
waxaa sidoo kale fagaaraha laga sheegay cabbi madyarow cusmaan oo ahaa jaasuus la soo shaqeeyey murtadiinta jubbaland qaybna ka ahaa weerarro ay gaaladu ka geysteen deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kaas oo horey lagu fuliyey xukun xaduriddo ah sida lagu sheegay isdaarka ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka mahadsanid cuhmaan ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xili ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in kooxaha hubaysan oo u dhashay dalkaasi ay saacadihii lasoo dhaafay toogasho ku dileen mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi dilkan ayaa si gaar ah looga soo calaamadeeyey afaafka hore ee dukaan ganacsi oo uu ganacsaduhu joogay kaasi oo ku yaala xaafadda starande ee magaalada cape town kooxda oo loo badinayo inay yihiin burcad koonfur afrikaan ah ayaana si bareer ah u toogtay ninkaasi cabdulaahi mukhtaar cumar ayaa magaciisa lagu sheegay qofka kooxdaasi ku dileen albaabka dukaankiisa waana qofkii toddobaad oo bishan gudaheeda lagu dilo xaafadaha hoostaga magaalada cape town ee dalka koonfur afrika baraha bulshada waxaa si weyn u qabsaday muuqaal u muuqday inay duubeen kooxaha dilka geystay waxaan laga dheehan karaa qofka soomaaliga ah oo lagu hortooganayo albaabka dukaankiisa ganacsiga mahadsaned marwan idaacadda islaamigaha ee andalus ayaa waraysatay askari murtad ah oo mujaahidiintu ay ku soo qabteen howlgal ka dhacay duleedka deegaanka mubaarak ee wilaayada shabeellada hoose walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixinta warkani eegaya ciidamada mujaahidiintu waxay shalay kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo dhaqdhaqaaq ka waday duleedka deegaanka mubaarak ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kamiinkan ayaa waxaa ku baktiyey sagaal askari oo murtadiin ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay toddoba ka tirsan maleeshiyaadka ridada cumar maxamuud sheekh cali waa askari murtad ah oo ay mujaahidiintu nolosha ku soo qabteen isagoona qayb ka ahaa askarta murtadiinta ah ee kamiinka loo dhigay waxaana askarigan murtadka ah oo ay mujaahidiintu nolosha ku soo qabteen tababar lix bilood ah ku soo qaatay uganda waxaana dib loogu soo celiyey dalka si uu ula dagaalamo ku dhaqanka shareecada islaamka murtadkan oo ay waraysatay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka warramay sida ay mujaahidiintu gacanta ugu soo dhigeen maanta markay wax dhacayeen horta anakoo laba boqolaa soo baahnay waa saaka wadooyinka anaka meel ma naqaano mayno wadooyinka la maraayo meelahanaa soo kala baraheena soo rondeena nilasoo naqa anagula soo wada saaka haddaa soo baxno beeraha soo dhex qaadno soo socono cabaar mi inaan joogna kasoo fogaanane oo dhac maraynan xabadaa bilaabatay xabadda horta walla anaka anoo socono koo soconaa xabad beekaam nagula bilaabay kadibna seven iyo waa isku qabataba qararamta anigana markasaan u fiirshay anig meel dao godaan galay xabadaha anigana wadankii ugu jirtaan iska firdhiyaana kadibna talyahurinka iyo abaanduulkii wato ordaan haddaa arkay anigana waa orday meel biyaha galay biyihii haddaasaan ugu baxnay mujaahidiinta wada ordaysoo wadadii soo wada gashaa ku dhex dhacay marka haddaa ordi maagana ani mujaahidiinta dhexda ka galay eekaana gacanta igu dhigeen ani horta ma aqaani macalin horta ma aqdaan meelaan ku cusbaa waayo meel magaceed makuu sheegi kari hal meelaha maanta ilaahay ku dhigi kara ma jirto intay dagaalka soo dadkii oo carareen arkay ana haddaan carari maagay ikaa kusoo dhexdhacale qoraga qoraga dhigaa la isdilin waa dhigay waa laisoo karbadooy waa laga keenay ilaahiyini kaa أنا دمشق ما بعرف أنت نفسي ذا العربة وقت ما في رنبه أنا خلقت من الكورية ما أسكت بيي بس نبدأ بين ما أنا نصب لنا على العربة لكن عرفت أنا كنا دسكي سيرد أنا وردي ما بي وضلي جاهلين تبغى صعطاء وصعطاء هاي تربطوا لي خلي صوت أنا كنت بين لا حد أنا ما هلا المغاربة خارج عن لا رمضان اللي وصل ما ما أحكي من وصل لنا أنا حبطنا فرنا وضمنا دان عيورة سبب maya furan oo dhantan ay ugu horeyso jaahiliinta laa bilaa fikir qaldanaan ka aaminsanaa dadka waa qalaan waxaa saleemaan waxaa saleemaan wax kaloo maanta ka aaminsanaa ma jirto walaa horta wax maanta ma- wax xumaan oo lii geysta ma jira horta hadda waa fiyo waa fiicanahay waa caafimaad qabaa wa- wax dhibaataa liima geysan ciidanka saaxiibada ee maanta kaaga cararay ee furunta maxaa dhihi lahayd maadaama gacanta lagugu hayo oo ciidamada mujaahidinta gacanta ay kugu dhigeen waxaa dhihi lahaa inay de- madooda ka noqdaan oo isku soo aadiyeen oo la qaldin aa isku qaldamina dhihi lahaa anaa qalab aa qaldame markii laidin keenay eh, mubaarak eh, maxaa laidin sheegay adiga waxyaaba laidin sheegay maxaa kamid ahaa mubaarak horta markiina la keenay aniga horta ukunjiya la gala alla meel ay iga jirtan aan ma helin mafahant marka la- lama guryaa jooga maanta iyo saddexeedna waa kana adinkaani la jiraa wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ayaa ka mid ah wilaayaadka sida adag loogu naafeeyo kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta duulaanka wadajirka ah ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah mahadsanid saadaq ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya munaasabadan oo lagu soo gebagabeynayey sanad dugsiyaadka tegay sidoo kalena lagu abaalmarinayey ardaydii imtixaanka kaalimaha sare ka gashay ayaa dhowaan waxay ka dhacday gudaha xarunta madarasada alqamar ee magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bakool munaasabada oo goobjoog ay ahaayeen culimo waalidiin waxgarad iyo maamulka madarasada ayaa waxaa ugu horeyn kelimad ka jeediyey sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga بعد الله سبحانه وتعالى ولاية بكول الإسلامية قارهان مكتب التربية والتعليم قارهان مدرسة القمر معلمين تي إما موليال شيء يا أرضيدي يا والدين تي مقالة بورحون له oo juhdiga tirada badan biyey iyo mas-uuliyiintii dadkan maywahageeka aqoontiyo iyo dadaalsho iyo natiijadiyo iyo habandha ka hayaan ku dambeeyeen oo ha ka shaqeeyeen may laha jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala khayraysiinka abaalgudo khayrkiisan ansaciideenna ilaahay siin aqbala ilaahay siin hirgeliyo dadaalka tacliimeeda la wadana tacliin mare dhalay adduun iyo aakhiraba laka aflahe alla ka weel tan kale may wahee may la erayn adduunyana walaana ka liibanaya ka hormarow aakhirana ka liibanaya ka hormarow bal in sheega la ere mayata mar koowaad iyo mar lamaad iyo mar saddexaad hoobaada su-aalaha ka nagda jawaabta toolay nagadaas may nagadaase alcilm suma alcilmu suma alcilm sidoo kale waxaa dhankooda bandhig cilmiyeed cajiib ah goobta kusoo bandhigay ardayda madarasada alqamar oo ka mid ah madaarista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool إن لله جنودا هم المؤمنون وإن للشيطان جنودا وإن أعظم جنود الشيطان هم اليهود لا تزال أمة اليهود أمة الغدر والخيانة والعدوان وأمة اليهود من أشد الناس عداوة للمؤمنين wadashakaysigu ku hor juquraafi maydheere juquraafi waliba leeray dhulka barashidiis soomaali intakataan soomaali waliba ka tacaala geeska afrig sheeg dowladooyinka dariska lee soomaali tukud waliba ku jare gacanka arbeed bar waliba ku jare badweynta hindi koonfur waliba ku jarada kenyii kirishtaanka ayti badweynta hindi irdhiin waliba ku jara etoobiyadii kirishtaanka ayd soomaali balac jameega deeri soomaali balcaja waliba deerey hal milyan lixdii likun sagaal boqol afartii sida kilomitir isku weerey My dear brother, I would like to ask you more questions so that let me just ask you my important questions. My brother, ask me every question is that you want. Release what you have. Do you know the first man who was created on the earth without father and mother? Yes, I know. The first man who was born without a father and a mother was Prophet Adam, peace of Allah be upon him.
sidoo kale mid ka mid a waalidiinta oo dhankiisa kelimad ka jeediyey goobta ayaa ardayda kula dardaarmay in cilmiga ay barteen ay ku camalfalaan mayna isdardaarmaanana awalan ilaahay cilmana sii cilmiga ilaahayna sii marka ti abi isxaaq alalberiyus arijaryaha fain ucdita fiihi duula baacin وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت ilaahay soo aliis unkuu deymi doronaato leh maanaha ku dugtoona waa leh maanta bandhig may ku dareemahayn ini dadkii cilmi bardan ilaahay barakaaya awlaaditanka ninin cilmi bardan oo walbadan isbedel wiin jaro oo dhinac walbo maadigii iyo diinigiiba eed iyo eed ini lunku dhisohaayo yo ka dadaalo haaya tadawur maanta madrasada fasalilah ka ziyaadi fasaladaas ardaydii walka barati maasha allah marka saas oo kale haddii cilmiga kiinziyaada may lafaday ini taqwadaani ziyaad allaku obsintaani ziyaado gabagabadii xafladda waxaa lagu dhawaaqay natiijadii ay keensadeen ardayda iyadoona la abaalmariyey kuwa kaalimaha sare ku soo baxay haddii anaan ka bilaabo fasalka toddobaad mayba lakabaradaay maadooyin tumi shan diireen maadooyinkaas tumi shan diireen mayba markii laha aruri oo tumi kow maadiya imtixaan markii fadheedaan ardayda galle tumi kowkaas maadi majmuuca guud ahaan maylka fadaa siyeed boqol iyo konton derjadiyo iyo kasheena lix maada oo boqol boqol la kasahaay iyo shan maada oo konton konton la kasahaay saas daraadii markii la nisjay siyeed boqol iyo konton yaa la baahanaay ardaygii inka horeeyay hadadaali hadadaali hadadaali siyeed boqol iyo kontonkii misheegna oo mayba dheeray ardaygaas kaas ee nicma macalin mustafa oo fasal toddobaad kaalinkii wata galay majmuucu guud ahaan nashaantimaarna waliba aha todoba boqol afartan iyo afar derje ayaa shaantay nicma macalin mustafa maybaa guulaysatay beeso oqa derje deeraw insha allahu tacaala tumi iyo kow doolar iyo buugag iyo walkabarada lahayti ayaa ku guulaysatay fajazaaka allahu khayran tasallihaad maadooyinka lakabaradaay mahaanaha tumumaad tumumaad yaa lakabaradaay tumunkaas maada shan maada boqol boqolaa lakasahaay shan maadana mayba lakasahaay konton konton markii linisiyey maynaqdaasa guud ahaan ardayga linka baahanaay sanadkun dhan ha shaqeeyay todoba boqol iyo konton buundu inuu sishaan macalshaarishay ardayga unka horeeya fasalka lihaad mayba laray maqaashay naxwa cabdinuur maxamed oo yaa derjadiiyayna shaante lix boqol konton iyo li dhibic bar iskuulaadka nidaamiga ah ee ka furan wilaayadii islaamiga ah ee bokool ayaa sannadihii u dambeeyey horumaro badan sameeyey kadib markii maamulka wilaayada uu dardargeliyey dowraadka lagu tayaynayo macallimiinta madaarista mahadsaneed cabdulqani ugu dambeynna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad warbixinada ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waxaa kal hore deegaanadaasi booqday warbixinadan inoogu soo diyaariyey walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani inta gobolada waxaan geli kuu soo qaatay gaalada guryaha ugu galo gacanta hoorsada gundhig waa gumaysiga gaf iyo godobta noo geystay garwadeenka gaalada ohogowsna dhaafsaday gacal ma yihin waa kala goonoon geedi kala buufnay goortii gabadh laga heloon gacantooda aleeyno gowrac waa gorgoro malagarkiiyo madaxa waa gooysma wixiis geystay waa laga gudaa goor aan dheereen gablaha u yaalgaalni wada gowracaa sugi
maxay ahayd kaalinta ay qaateen bulshada lagu soo duulay ee ku dhaqan galbeedka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan maxaase hadda xaalkoodu yahay deegaanadoodii ay ku sugnaayeen kaalinta bulsho ee ogaasyada iyo nuqabadooda dagaalka cadowtooye ee salibiyiinta maraykanka iyo murtadiinta ay kusoo qaadeen dadkeenna wuxuu sii adkeeyey iskuduubnida ka dhexaysa bulshada muslimiinta iyo mujaahidiintooda cadowguna waxa uu bulshada ku dhaqan wilaayaadka u aqoonsadeen in ay yihiin bulsho la duuban mujaahidiintooda waana da'biga ay leeyihiin mu'miniinta iyo saalixiinta ee allah uu ku galladaystay in ay isu ahaadaan sidaba uu tilmaamayo allah subxaanahu wa tacaala waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkari wayuqiimuuna alsalaata wayu'tuuna alzakaah wayutiicuuna allaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum allah ina allaha casiizun xakiim nabadoon iidle muumin barrow waa kan mar kale isaga oo noo qeexaya sababta keliya ee uu cadowga u beegsanayay inay ahayd inay muslimiintu gacli xigto isu yihiin maraykanka iyo xulafadiisuna aanay marnaba raalli ku noqonin arrinkaas adeer adi imise jir baa taa aniga toddobaad la salaan jira ma ka cabsanaysid ma in maraykanka uu ku aqoonsado nabadoon argagixisaa inaad tahay ya maraykan aniga daway aqoonsadana inta la dilaayo wax dhibaysa kamid noqona maxaa jira inta la dagaalaysa oo isbeegsanaan kamid noqona ma islaamnimada ugu tagi maayo maraykan aniga wax sii sheega male gaal buuriye qaba waa ma cabsidaas maba igu jirto ba aniga aniga nin islaam mahaan nahay mujaahidiintana islaam waa wixii aan dambi hongaranay waa ku xisaabtamayna marka waxaa leedahay adiga iyo mujaahidiinta isku hadaf baa tihiinoo sida loo beegsanayaa yani ummaddan loo beegsanaya mujaahidiinta dadka xukunta iyo ayaga isku mid waa nimankaas meesha jooga oo murtadiinta isugu mid waa sidaasay wada beegsanayiin annagana islaam ilaahay noo keenay waa ku mahadinayna meeshaan wixii yili waa la ogyahay dhabaha waa la mari waaye isbaaraa ooli jirtay qab iyo tiga nin wa ninkiiska xoog badan yahay madaxa ka goynahay alxamdulilah maalinkii walaa ay timi inta sanoo joogto meeshaan annaga aan mataqaanaa aan miir helnay sidaas darteed waa taageersanahay ameerikaanaan sheegaya ka gaalka u dabaahay maa ilaaha wax dilo aniga warkayga waa kaas nabadoon isaaq barrow aamin waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa uu ka mid ahaa odayaal go-aan ku gaaray in ay naftooda difaacaan waxa uu iiga sheekeeyey in uu dhankiisa hub ka qaatay si uu ula xisaabtamo cadowga waa waa galay maxaan ku idhahdaa guryahayga marka ordayey gaalan ugu ordi mahayey inaan dagaal galana waan ku dhaartay qorigay iyo booshishkaygaan xirinay marba haddii duulaanka cadowga uu ahaa mid aanu kala soocaynin ciidan iyo dad maras ah bulshadu tashi la-aan maysan noqon waxgaradkeeda iyo ogaasyadeeda iyo weliba aqoon-yahanadeeda waxay durbaba qaateen in ay la dagaalamaan silibiga duulaanka ah iyo dabadhelifidiisa murtadiinta bulshada ku dhaqan galbeedka hiiraan nabadoonadooda iyo ogaasyadooda waxa ay horkaceen dagaalka iyaga oo dadkooda ku booriyey in ay hor istaagaan silibiyiinta iyo dabadhelfyadooda la socotaha ee loo soo abaabulay gumaadka bulshada wilaayaadka islaamiga ah waxaa la abaabulay ciidamo boqolaal ah iyo hubkooda oo difaaca dadka muslimiinta wax dheefna ku taageeray mujaahidiinta tusaale ahaan ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed ogaas kabeesha gaaljecel iyo waxgaradkooda ayaa hubka u qaatay cadowga allah in ay dhulkooda ka hor istaagaan silibiyiinta weliba waxay beecada beeshaas u cusboonaysiisay amiirka mujaahidiinta ee bariga afrika asheekh axmed cumar abaa cubeyd xafidahullah sidee maalinkaas dareen ku ahaa waa kan haddaba aynu wada dhegaysanno beesha caalamka kuwa sheegta oo har iyo habeen la daba taagan qoladan manhajkooda raban inay fuliyaan waxaan leenahay gaalay waxaad wadiir waa diidnay waxaan idin leenahay innaha buraa'u minkum wamaa tacbuduuna min duuni illah kafarnaa bikum wabadaa baynanaa wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan waxaad waddaan waa diidnay waxaa noo dhexeeyo ee ballanteenna ah idinkana waad ogta anagana waa ognahay waxaan noo ballan insha allahu tacala qorigaa noo ballan mashruuc walba soo bixiyo gaal walba oo caddaaw ama madoobaw soomaaliya ha ku hadla ama yuusan ku hadlin insha allahu tacala haddii aynu nahay beesha gaal jecel waxaan ku leenahay waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala raalliga nooga yahay min fawqi sabca samaawaad nooga soo dejiyey raallida nooga yahan qaadannay waxa aad waddaan ee kufriga iyo gaalnimada ah waa diidnay sababtoo allah tabaaraka wa tacala haddii aad diiddeen annagana allah tabaaraka wa tacala waxaad ka bedelood waddaan waa idinka diidnay furriintayda kale insha allahu tacaala waxaan u diraa beesha gaal jecel beel yahay waa la og yahay gaaladana way ogtahay idinkana waad garanaysaan ummadda soomaaliyeed waad garanaysaa inaad tihiin ummad diimeed ummad jihaad waxa laydinku haysto ee cadowga idinku soo duulayo ee dhagaraha idinku maleegayo ee hagardaamada idinku wadan waxay tahay inaad tihiin abna'a sheekh xasan barsane abnaa'u haadihi diin saacaddaa laga bilaabo insha allahu tacaala nin walba beesha ka tirsan oo ku abtirsado waxaan faraynaa insha allahu tacaala qorigiisa iyo booshkiisa inuu madaxa dhigto kan baadiyaha jooga waxaan leenahay si qaas dadkeenna baadiyahow gaalada waxay go'aansatay inay na baabi'iso nin waliba qorigaada barko booshkaada soo dhoweys wallaahi waa fuliyaal feeraha ku dhuftay insha allahu tacaala ballanteennana waxay tahay in gaal damba dalkeenna uu ku raaxaysan insha allah dulah raada fariinta ugu dambaysa oo dirayna waxay tahay waxaan u diraynaa amiirkeena abu cubayda waxaan leenahay shaykhina wa amiirina haddii aynu nahay beesha gaal jecel mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kuu cusboonaysiinaynaa beecadii aan kugula jirnay waxaan kugu bayactamaynaa culays iyo fudayd waxaan dhibsanayna iyo waxaan dhibsanayninba ilaahay diintiisa inaanu dhibnaan diyaar u nahay gaalada soo xadgudubtay ee dulmiga wadda ee dalkeenna daandaasiga u timi inaan kula celinno oon garabkaada ka dagaalan oon hortaada ka dagaalan diyaar u nahay allahu akbar
sidoo kale nabadoonkii guud ee beesha xawaadle kana mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ashahiid biidni illaah naqiib xaaji cabdiraxmaan xiire barre iyo qaar badan oo ka mida nuqabada beeshaas oo kaalintooda dagaal ka qaatay ayaa mujaahidiinta hiil iyo hoo ku garab istaagay iyaga oo geysayaasha towxiidka ku wareejiyey xoolo geel oo ay ugu talagaleen in ay mujaahidiinta ku garab istaagaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah odayaasha iyo anuguba waxaan meesha u nimid kow arrintan u nimid waxa waaye geelan gadaasheeda ka ololaa meesha taagtaagan in lagu weyre- wareejiyo mujaahidiinta ama ragga u dhabar dhigay doqomada murtadiyiinta iyo ilmahay soo qaldeen ragga la tacaalay ee u dhabar dhigay inay maalin duftaan ama laba beri dubtaan gacantooda mahane waa hungur horaad baa la yidhahdaa waana soo socoyaa bilaw waa hungur horaad baa la yidhahdaa digsiga horaa lagu shubayaa digsiga dambana waa kasii waaweyn tahay raalli ahaada soo dhowaada
dagaalka xitaa waxa uu ka socday masaajidda magaalada buqa qable iyadoo culimmada masaajidda qur-aanka ka soo akrinayeen cadowgana ku habaarayeen hoog iyo hasiimo inuu allah ku rido رب اجعلني من الحق وأحلى فسدت السماوات والأرض بل أتيناهم يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا هل نؤمن كما آمن السفهاء أيها الذين آمنوا إياكم على هدى من في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا
gaalada jab iyo halaag ilaha ku rido Aamiin.
naasbeel allaha ku rido Aamiin.
ilaahay ciidankiisa cudur laayaan oo carabka ka bilowdo cagaha u dawo oo laayaan allaha ku rido Aamiin.
cudurro aan daawo loo hayn allaha ku sildo Aamiin.
dabayl allaha ku sildo Aamiin.
duufaan allaha ku sildo Aamiin.
qulubtooda iyo qawdooda iyo qalbigooda allah baabi'i Aamiin.
qawdooda allah baabi'i Aamiin.
diyaaraadkooda baabadooda dab allaha ku sildo Aamiin.
ardul soomaaliya ardul falastiin si khaasi ilaahay macluu colka ka qaado Aamiin.
meelay joogtaba gaalada niijib allaha ku rido Aamiin.
ayagoo ikhtilaaf dhexdooda allaha dhigo Aamiin.
kuwii ayagoo isku baabaa allaha ka dhigo Aamiin.
ilaahay islaamka qawi allaha ka dhigo Aamiin.
islaamka qani allaha ka dhigo Aamiin.
islaamka hodan allaha ka dhigo Aamiin.
ilaahay idankiisa xabadiisa bir sunna allaha ka dhigo haddaba iska caabinta lagu sameeyo cadowga kadib waa sidee xaaladda degmooyinka iyo deegaano dhowr ah oo ku yaala wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe maxayse natiijooyin horumar ah oo la taaban karo ay kasoo hooyeen bulshadeenna deegaanadaas iyo maamulkooda islaamiga ah su-aashaas jawaabteeda waxaa iiga jawaabaya nabadoonnada kale ah afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee hiiraan abu caaisha iyo naqiibka guud ee beelaha gaaljecel qeybteeda degta wilaayada islaamiga ee hiiraan nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool maasha allah qabaa'ilka gugundhabe oo la yidhaahdo gugundhabe hawiye waa u abtirinaynaa runtii kaalin cajiib le ayay jihaadka ka qaateen haddii ay jiinka degaan iyo hadday yacni buuraha degaan iyo dhul ballaaran ayay degan yihiin dhulkaas ballaaran runtii dadka jooga kolley hal abtir ayay leeyihiin waa dad wada dhashay oo awalan subxaanahu wa tacaala uu ku mideeyey kelimatu laa ilaaha ila allah haddana oday wada dhalay waaye runtii kaalin aad u cajiib badan ayay ka qaateen
ilaahay fadligii markuu ilaahay cadowga naga jibiyey baabi'i iyo hasiimadii ay ku dhacday iyo khasaarihii ee waddanka inta badan uu iskaga cararay annaga waxyaabaha ilaahay uunama keniyey ee ilaahay uu noo ilaaliyey waxaa ka mid ah diinkeennii Een, waddankana micnaha mataqaanaa waddan buraaqa uu iska noqday bacdulxamla kadib Een, sida hadda macaahidoo kaleenta ama dugsiyada qur-aanka Een, waxaa la dhihi karaa degmooyinka inta badan wax la soo koobi kara xitaa ma ahan Een, waxaan dhaxalnay ama aan helnay amni iyo barwaaqo iyo guul iyo horumar iyo diinkayni oo ciise iyo sharaf aan ugu dhex noolnahay
haddaba dhegaystow xalqadeenna soo socota waxaynu ku eegi doonnaa maxaa isbeddel ah oo ka jira deegaanadii aan booqday ee cadowga allaah lagula dagaalamay lagana xoreeyey mahadsaned rabbaani warbixintiisana waxay guni gebagabow ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhagaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu